tv-ga madaxa bannaan ee nabad t v ayaa goor dambe oo xalay albaabada laisugu laabay xaruntiisa ku yaala magaalada jigjiga komishineer ku-xigeenka booliiska deegaanka soomaalida maxamuud sheekh axmed ayaa sheegayay in ay xidheen telefishinka nabad t v xaruntiisii magaalada jigjiga kadib markii uu tv-ga baahiyey warbixin abuuri karta iska hor imaad waa sida uu sheegay komishineer ku-xigeenka booliiska dowladda deegaanka soomaalida waxaa dhacday in tv-ga la yidhaahdo nabad t v uu ku dhaqaaqay barnaamij fal dhiig badan ku daato sidii oxford ka dhacday oo kaleeto hadda ka hor magaalada jigjiga dhiig badan inuu ku daato khasaare ka dhaco qowmiyadihii afka laysu geliyo burbur iyo horumarkaa lagu jira yan maarta in burbur loo horseedo fawda ay ka kacdo meeshi nidaam aragti ka duwan ta maanta ummaddanada ku beeran oo lid ah ay ku dhaqaaqeen waxaan go-aansanay haddaan nahay booliska dowlad deegaanka soomaalida tallaabo sharciga waafajisa inaanu ka qaadno xaruntoodii ay ku lahaayeen magaalada jigjigana albaabada saacaddaa laga bilaabo aan u xidhnay ciddii falkaa ku dhaqaaqdayna sharciga aan horkeeni doono haddii aan la idmo annagu boolis baan nahay fal kastoo dhacahaya boolisku marti uma aha milkiilu ka yahay inuu tallaabadeeda qaato hay-adda sarreynta sharciga ilaalisaa ee koobaadee loo wakiishay mas-uuliyaddeedan alihi waa boolis maadaama aanu nahay tallaabadaas aan qaadanana awoodna waanu welena inaan qadno fal kastoo dhacayo falxumo faldembiyeeda inaan ka tallaabo qaadano sharcigaan noo fasaxo noo xalaal telefishinka madaxa bannaan ee nabad t v ayaa ah tv-ga keliya ee xaruntiisu weyn ay ku taalo magaalada jigjiga si madax bannaana u shaqeeya waxaana aas-aasida telefishinkan iska lahayd wasiirkii hore ee arrimaha haweenka dhallinyaradii carruurta dowladda federaalk etoobiya marwe filsan cabdulaahi axmed oo iyadu horey isaga casishay xilkaasi si aad bashuucsanayseed hersareed cadistar f m jigjiga